الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan insha allahu bilaabaynaa caawo kitaabkaan ku ballansanayn cumdat اlaxkaam lilimaam alxaafid alcallaama cabdulqani ibn cabdilwaaxid ibn cali ibn saruur almaqdasi raximah اllah kun afar boqol soddon iyo sagaalkii bishii afraad labiyo labaatankeedii oo habeen arbacaa ah kitaabkan cumdatulaxkaam matniga ah matniga shiiqa iskale oo axaadiistan soo jamciyey waxaa la yidhaahdaa taqyuddiin waa laqabkiisa kunyadiisana waxaa la yidhahdaa abu muxamed magaciisuna waa cabdulqani ibnu cabdilwaaxid ibni cali ibni saruur ibni raafic الجماعيلي ثم دمشقي الصالحي الحنبلي وأفر نسبة ولذا أن نسبة الشناد إليه هو المقدسي وكل شيء مقالة جماعيل oo ka mida dhulka naabolis meesha leera naabolis oo ah dhulka falastiin magaalo ka mid ah meel u dhowo leera jamaaciil uu ku dhasho baytulmaqdis agtiisa weeye dhowaanshadaas oo baytulmaqdis ay ku dhowdahay oo meel ku dhow uu ku dhashay aa loogu nisbeeyaa oo leha almaqdesi marka la leeyahay baytulmaqdis meel ku dhow oo leha jamaaciil uu ku dhasho marka almaqdesi sidaasaa loo yidhaha aljamaaciilina saasaa loo yidhaha midna waa ku dhasha midna waa ku dhowaa kadibna qoyskii uu ka dhashay oo qoys cilmi ahaa waa guureen magaalada dimashqa xaggeeday u guureen halkaas masaajid ku dhow oo laydhaa baabka laydhaha baabu sharqi ee magaalada dimashqa ay lahayd baabkaas khaarijkiisa masaajid ku yaallo la dhihi jiray masjid abisaalix halkaasay degeen kadibay waxay u guureen jabalka la dhihi jiray qaasiyuun safxi dhinaciisa oo ay ka dhiseen daar weyn oo qolal badan ka kooban oo lagu magacaabi jiray daarulxanaabila kadibna waxay dhiseen madarasadii ugu horreyday oo laga dhiso jabal qaasiyuun oo loo yaqaano bilmadarasati alcumariya madarasadaas marka la yidhaahda madarasa alcumariya ayaa waxay ku caanbaxday in la yidhaahdo asaalixiya madarasa saalixiya in la yidhaahdo sababkuna waxay tahay nisbo loo nisbayna ayaga liannahum kaanuu min ahli اlcilmi waالsalaax ayaga maadaama dad saalixiin ah ay ahaayeen ayagaa loo nisbeeyo saalixiya saasaa loo yidhi waxay isku wakti dhasheen dalabucilmigana isla bilaabeen isku waktina ay ciraaq u rexlaysteen muwafaqudiin ibnu qudaama shiiqa iskale kitaabka weyne muqni ibnu qudaama la yidhaha shiiqa iskale isku marna waa dhasheen cilmigana waa isla bilaabeen waana isla rexlaysteen weliba ilma habreedna waa yihiinoo laba gabdhood oo wada dhalatay dhashood weeye rixlaad ama safar badan uu cilmiga u galay cabdulqani almaqdesi wuxuu u rixlaystay oo u safray dimashqa iskandariya baytulmaqdis misra baqdaad xiraan mawsil asbahaan hamadaan iyo kayrkoodba boqdaad oo kale weliba laba mar uu ku laabtay asagu wuxuu badanaaba xoogga ku baxshay oo muyuulkiisu uu ahaa xadiidka laakiin saaxiibkiis ibnu qudaama fiqiga ayuu xoogga badankiisa ku bixinayey culummada muslimiintu aad ayay u ammaaneen waxayna ku tilmaameen xaafid inuu ahaa cilmi waracnimo taqwo xaafidu diyaa wuxuu yidhi sheekeenna xaafidkaa wuxuu ahaa qof ma dhici karto inuu weyddiiyo xadiid ilaa haddii la weyddiiyo xadiidkiiu u sheegaa kadibna xadiidkaas inuu saxiix yahay inuu daciif yuhu sheegaa haddii la weyddiiyo rijaasha wax ka mid ah oo la yidhaahdo raawi hebelka waran waa u abtirinaa ilaa uu nisbadiisa xataa sheego wuxuu yidhi alimaam alxaafid addiyaa wuxuu yidhi kaana alxaafid cabdulqani amiira almu'miniina fi lxadiid wuxuu ahaa yidhi amiirka mu'miniinta xadiidka marka la joogo sidaasuu ku sifaysnaayuu yidhi marar badan ayaan arkay yidhi jaamica dimashqa isagoo joogo dadkii la joogay isagoo mimbarka saaran ay leeyihin noo akri axaadiis aan ajza ahayn oo axaadiistii macalsanad tixaya taa u xadiiska sanadkiisa bilaabuu nabigii gelinaya sala allahu calayh wasalam kadibna xadiiskuu sharxaya wuxuu ku tilmaannaa xifdi wuxuu ku tilmaannaa dakaa wuxuu ku tilmaannaa muxaarabatu lbidca inuu bidcooyinka la dagaalamo oo aad u inkiro shay kastoo munkar uu arko wa khaasatan bidaca aad ayuu u inkiri jiray intuu suuli karana uu suuli jiray ilaa ahlulbidici markii dambe aad ugu kaceen magaalooyin badanna uu uga cararay xaafid ibnu kaiir albidaaya wanihaaya juska saddex-iyo tobnaad safxada soddon iyo sagaal markuu u tarjamaynayo wuxuu yidhi asbahaan ayuu u rixlaystay markuu tegey dad badanaa wax ka dhegaystay isna waxbuu ka soo qaatay wuxuu arkay musanaf uu alifay alxaafid abinucaym oo ka hadlaya asmaada saxaabada kitaabkiiyuu markaas niqaash ku bilaabay ilaa boqol iyo sagaashan mas'alo uu ku niqaash oo uu leeyahay sawaabku sidaan maahane waa sidaan ilaa dadkii meesha joogay ee muqallidiintaha ku kaceen inta caroodeen ayna dili tegeen markii dambena waa uu ka soo dhunta isagoo hal macawis xihan uu si qarsoodiya uga soo baxa mawsil uu soo galay mawsil markuu yimidna wuxuu u yimid kitaabkii cuqayliya fi ljarxi watacdiil kitaabkaasuu bilaabay inuu dadka u akriyo haddii jarxi iyo tacdiil laga hadloo ruwaad la jarxinayo abu xaniifa soo galaa oo a'immada la jarxiyey ka mid ah xanafiyadiiyaa ku kaceen haddana xanafiyadii oo dhan a isla kaceen ilaa uu asagoo cabsanaya oo dhuumanaya ka baxay mawsilna oo ka baxsaday dimashqa ayuu tegey bacda duhur wuxuu bilaabay inuu akriyo marka jumcada la tukado bacda aljumca inuu xadiidka akriyo salaada jumcada ka gadaal mimbar ay ku lahaayeen xanaabiladuu fadhiistay jaamica dimashq dadkii oo dhan la iskugu yimid wuxuu ahaa imaam qalbi jilicsan ilin badanoo aad u ilimeeyo markuu nusuusta akrinayo qabuul badana ilaahay siiyey dad badana ku nacfiyey ummad badana iskugu timid xaasidiintiia ku kaceen oo le ninka xaal loo ag dhoobayn annagaba afar madoobataanna ag fadhideen wixii xaasid ahaayoo dhan aa ku kacay markaasay makri sameeyeenoo waxay yidhaahdeen mid xambeli oo kale ha lagu sallido mid kale oo xambeliya inta soo diyaariyeenoo meel agtiisaa fadhiisiiyeen ay yidhahdeen waraa kor u dhawaaqa markuu dersiga bilaabo asna dhawaaqa ilaa la ismaqli waaye dersigii dhammaan wakhtigaas waa la wadi waayey waa iska bedelo bacdalcasri u bedel bacdalcasrkii ayuu wuxuu sharaxay ila xaadiiu akrinaya caqiidadii ahlusunna waljamaaca ahlubidciyaa ku kacay qaadigii iyo ayaa ku kacay waxay yidhaahdeen niqaash ma u diyaartahay haahuu yidhi qalcaddii ayaa maalin isniin ah oo afar iyo labaatan bisha dilqacdi ay tahay shan boqol sagaashan iyo shantii aa la yidhi dood u soo diyaargarow meeshiiyaa dad loo soo jamciyey la doodayaasna waa yimid dhammaan waa niqaasheen waxay ka wada hadleen masalada culuwiga iyo nusuulka iyo xaraf iyo sawdka hadalku waa dheeraaday dhammaanna waa uu ka qaalib noqday markii dambe ayuu naa'ibulqalca wuxuu ku yidhi kullu haaulaa'i cala adalaala wa anta cala alxaq dadkaanoo dhan mabaadiyay ku sugan yihiin aduguna ma xaqad ku suganta markaasuu yidhi ha waa saas arrintu sidaas weeye kuwaan hadday baadiyaysa in baadidan ku raaca aad u carooday wuxuuna amray magaalada inuu ka baxo saddex maalin kadib uu ka baxay baclabaka ayuu aaday kadib qaahir u aaday qaahira markuu tegey ayaa ahlubidci haddana ku kaceen waxayna ku direen ninkii meesha mas-uulka ka ahaa ilaa markii dambe boqorkii inta u direen uu warqad soo qoray ayagoo leh nin waxaa yimid caqiidada dadka ka fasahaadinaya oo dadka caqiidadoodii fasahaadinaya oo mujasim ah nin mujasim ah oo dadka dhexdooda ka sheegaya tajsiimka sidaas ayay yidhaahdeen markaasuu soo qoray warqad waaligii misr u soo qoray uu leeyahay masaafiri masar oo dhan ka cayri maqrib iyo halkaas u cayri dadka ka dhex bixiyuusan dadka caqiidada ka baabi'inin caqiidada u sharxana waa caqiidadii nabiga iyo saxaabada warqaddii intaysan imaan u dhintay marka meeshiis meeshaas alla ku afsaday masar uu ku dhintay caqiidadiisu waxay ahayd caqiidada ahlusunna waljamaaca caqiidadii salafkii saalixa ahaa kutub badan ayuu alifay oo aad u fara badan oo waaweyn iyo kuwa yaryar intaba uu ka mid yahay alkamaal fii macrifati rijaal oo uu ka mid yahay aliqtisaad fi lictiqaad oo ay ka mid tahay sura siirada nabiga sala allahu calayh wasalam oo ka mid yahay alaxkaam calaa abwaabi اlfiqhi kitaab xadiida oo aad u muhiim ah oo lix mujalla oo ka mid yahay cumdatulaxkaamka haddaan akrinayno kutub aad u badan oo aad u ballaaran oo kala duwan ayuu alifay culummo aad u badanna cilmiguu ka qaatay ardo badanna wuu lahaa carruurtiisu saddexay ahaayeen oo saddexduba culummada ka mida weliba laba ka mid u a'imo waaweyn ayayba ahaayeenba carruurtiisa laba ka mid ilaahay baa oofsaday subxaanaه wa tacaala hijriyadu markay ahayd lix boqol bisha rabiiculwal ayadoo saddex iyo labaatan ah maalin isniin ah ayaa ilaahay oofsaday asagoo konton iyo sagaal sano jira maadaama uu dhashay shan boqol afartan iyo kow marka asagoo konton iyo sagaal sano jira ayaa ilaahay oofsaday raximahu اllahu calayhi raxmatan waasica marka kitaabka insha allah axaadiista un baan matniga carabka mari doonaa muqadimada xoogaa waa ku kala duwan yihiin xoogaa furuuq yara udhaxayda midaan carabka iska marinayna furuuq yar yaraa udhaxayda muqadimada bismi illaahi اraxmaani اraxiim muqadimaة اlmu'alif qaala shayku shaaqi wuxuu yidhi shayqii alxaafidu xaafidka ahaa taqiyudiin ah waa laqabkiisii abu muxamed ah waa kunyadiisii cabdulqani ibnu cabdilwaaxid ibni cali ibni saruur almaqdasi raximahu اllaahu tacaalaa wuxuu yidhi alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday xamdi idaylkiis allaah ayuu u sugnaaday allah mahad dhammaanteed iska leh ammaan wanaagsan oo dhan allah iska leh allahaasoo almeliki boqorka ah oo asagu dhammaan koonka dhan maamula oo maamulkiisa milkiyey iyo koonka dhanba allahaasoo almeliki boqorka ah allahaasoo aljabbaari qasbidda badan oo addoommada ku qasba calaa maa yuriid wuxuu asagu doono ayuu ku qasbayaa allahaasoo alwaaxidi keligiisa oo wax shabbaha aan la arag daatadiisa waa keligiis sifaaddiisa waa keligiis oo axad shabbaha oo sifada alloo kalele ma jiro afcaasha uu sameeya waa keligiis ayadoo kale wax samayn kara male cibaadadana keligiisuu leeyahy allahaasoo alwaaxidi keligiisa allahaasoo alqahaari wax qasba oon asaga la qasbin wa ashaddu waxaan qiraa ashaddu macnaheedu waxay tahay aclamu wa ubayinu ligayrii ashaddu macnaheedu waxay tahay aclamu anigu waa oga wa ubayinu ligayrii dadka kaleoo kayrkeeyana waa u caddaynaa ashaddu waxaan qiraa oon aniguna ogahay dadka kalena u sheegaa allaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ila allaahu allah maahane allaah maahane wax kaloo la caabudaa xaq maaha wixii allaah aan ahayn oo la caabudo waa gardaro gardaraa lagu caabudaahe gar laguma caabudo waxdahu keligiis allah xaala uu yahay laa shariika mid cibaado la wadaagaa lahu alla xaaluusan u sugnaan huwa allaah rabusamaawaati waa ciraryaalka maaliga iska leh iyo walardi dhulka huwa allaah rabu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka waa maaliga iska leh waa sayidka iska leh waa midka maamula asagu iyo wamaa baynahumaa waxa u dhaxeeya ciraryaalka iyo dhulalyaalka alcasiisu huwa alle alcasiisu waa midka qaalibkaa waxa uu doona ayaa socda waxuusan doonin koonka kama dhacaan waa qaalib marka arrintiisa lama hor istaagi karo wixii asagu uu doono baa koonka ka socda waa midka qaalibka ah alkhafaaru waa midka dembi dhaafidda badan waashaddu waxaan kaloo qiraa aclamu wa ubayinu likayrii waxaan qirayaa anna muxamadan muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam waa addoonkii alle ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala maqaamaadka waaweyn ee uu ku ammaanayo nabiga ama uga warramayo cabdi uu ku tilmaamo sidaa dheelmintii marka ilaahay ka warramayo subxaana aladii asraa bicabdihi leyla ilaahay baa addoonkiisa dheelmiyey waxyigii marka laga warramayo fa awxaa ilaa cabdihi ma awxaa maqaamaadka waaweyn ilaah markuu ka warramaya nabiga cabdi uu ku tilmaama marka sifo weyn weeye waa cabdun laa yucbadu nabigu isagu waa addoon alle isaga marka lama caabudi karo oo cibaadada ilaahay lama laha isagu waa addoon alle halkaas marka waxaa qofku uga badbaadayaa guluwigii ay ku dhaceen kirishtaanku kirishtaanku rasuulkii loo diray cabdi ma dhihin ee waa caabudeen ilaahnimay gaadhsiiyeen gaalay noqdeen si qofka muslimka uga badbaado marka asagu waa inuu yidhaahdo rasuulkii alle waa cabdullaahi waa addoon alle asagu ma ahan ilaah cibaado ma mudna xaqna uma laha nabigana salى اlahu alيه waslm xadiiska صaxiix bukhaariga wuxuu yidhi laa tudruunii kamaa atrat الnasaara bna maryama markaad i ammaanaydaan ammaantayda ha ku talax teginina ha ku fogaanina ha ku xadgudbinina sida kirishtaanku ay ugu xadgudbeen ammaanta nabigoodii oo ay inta ka xadgudbeen oo ka gudbeen sifadii uu lahaa sifo ilaah gaadhsiiyeen inamaa ana cabdun nabigu wuxuu uhi war anugu addoon allaana faquuluu cabdullaahi warasuul war waxaad i tidhaahdaan markaad i tilmaamaydaan addoonkii alle rasuulkii alle ma jecli inaad idejidaan derajada alla idejiyey derajo ka sarrayda nabi moxamed aa yidhi sala allahu calay wasalam derajada ilaah igeeyey waa derajada addoommada ugu sarrayda derajo ka sarrayda ma rabo derajo ka sarrayda waa gaalnimo waa in la yidhaha waa ilaahnimada xaqeedii la siiyo taasuna waa gaalnimo marka cabdu marka la yidhaahdo qofku wuxuu ka badbaadayaa quluwigii kirishtaanka oo ah in nabiga sifo ilaahnimo la gaadhsiiyo lama caabudo waa cabdi isagu alluuna cabdi u yahay waashadu waxaan qiraa anna muxameda nebi moxamed cabdu ilaahay addoonkiisa inuu yahay wa rasuulu ilaahay ergeygu soo dira inuu yahay rasuulnimada loo tilmaamayna waxaad uga badbaadaydaa qusuurka iyo gaabinta nabiga xaqiisa laga gaabiyo oo sida yahuudda iyo dadka kale baadiyoobay ay nabiga xaqiisa uga gaabiyeen inaad ka gaabidaad ka badbaadi waxaa leedaha waa rasuulu laa yukadab waa rasuul allah lama beeni karo lama khilaafi karo in la raacaa waa jira hoos inaad u dhigtaad iska ilaale marka markaa waa badbaadee labadaas markaa isku darto oo tidhahdaa cabdullaahi wa rasuuluh waa addoonkii alle waana ergeygii alla u soo diray addoommadan si uu ugu caddeeyo dariiqa si loogu daydo asaga rasuulkii almustafaa la doortay rasuulkii almukhtaaru la doortay waa isku macni ilaahay baa doortay addoommada dhexdooda ka doortay sala allaahu allah ammaano calayhi nabiga korkiisa sala allaahu salaatullaahi calaa rasuulihi fanaa'uhu calayhi cinda almala'i alaclaa salliga oo allaah uu ku salliyo rasuulkiisa waa ammaan malaa'igta agtooda ilaahay ka ammaano sidaasna abulcaliya oo taabici ah aa ku fasiray sidaa saxiix bukhaariga ku taalo sala allaahu allah ammaano calayhi nebiga korkiisa waxaa kaloo bannaan in la ydhaha sala allaahu allah u naxariisto raxmad oo tacdiim iyo weynayn ay la jirto wa calaa aalihi nebiga eheladiisana ilaah ha ku salliyo ha ammaano ehelka nabiga waa qaraabada nabigaoo mu'miniinta ah banuhaashim iyo banulmudalib oo mu'miniintaa wey banu haashim iyo banulmudalib oo mu'miniintaa wey wa saxbii nebiga saxaabadiisana allaha ammaano ku salliyo saxaabada nabiga qof kastoo nabiga intuu noolaa la kulmay markii lasoo diru nabi ahaa qofkii nabiga la kulmay oo nabiga rumeeyey soo jeed kula kulmay iimaankiina ku dhintay qofkaasaa la yidhaha saxaabi marka saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam ayagana allaha ku salliyo saxaabadii alakhyaar ee doorarka ahaayeen kuwa dadka laga doortay oo dadka ka qayr badan ahaayeen amaa bacdu intaas ka gadaal fa inna bacda ikhwaanii walaalahayga gabalka mid ah dadka muslimiinta ah ee walaalahay ah gabalka mid ah sa'alanii wuxuu i weydiiyey ikhtisaara jumlatin jumlo la soo gaabinteed jumlo inaan soo gaabiyo ikhtisaarka waa in lafdiga la yareeyo macnuhuna uu bato oo mukhtasarkaa la yidhahdaa maa qalla lafduhu wa kahura macnaah waa kitaab lafdigiisu gaaban yahoo la xifdi karo macnihiisuna ballaaran yahay fa ina tan wuxuu sheegayaa sababu ta'liifkii weeye sababkii uu u alifay kitaabku noo sheegaa fa inna bacda ikhwaani walaalahayga gobol ka mida sa'alanii wuxuu i weydiiyey ikhtisaara jumlatin jumlo la soo gaabinteed jumladaasoo fii axaadiisi alaxkaami axaadiista axkaamta ka hadlayda ahaatay axaadiista qaybabo meelay ka hadashaa qaar tarqiib iyo tarhiibay ka hadlaan cabsigelin naarta layska cabsigeliyo ama jeclaysiin jannada laysjeclaysiiyo qaar sifaad allay ka hadlaan qaarba waxbay ka hadlaan qaarna waxay ka hadlaan xalaasha iyo xaaraamta iyo axkaamta marka axaadiista axkaamta ka hadlaydo inaan xoogaa soo gaabiyo ay i weydiisteen wy saasay weydiisteen jumladaasoo fii axaadiisil axkaami axaadiista axkaamta dhexdeeda ku sugnaatay axaadiistoo mimaakii ka mida ittafaqa calayhi ay isku waafaqeen alimaamaani labadii imaam axaadiistaas weliba waa inay noqotaay idhaahdeen axaadiista ay isku waafaqeen labadii imaam ee kutubta dhulka ka korayda ee xadiidka cirkana ka hoosayda ugu saxiixsan labada kitaabee ugu saxiixsan waa bukhaari iyo muslim axaadiis ay isku waafaqeen labadii imaam labadii imaamuu kuu sharaxaa midka koobaad abuu cabdilaahi ah waa kunyada imaamu lbukhaari magiciisa imaamulbukhaarina waa muxamed ibnu ismaaciil waa muxamed ibnu ismaaciil muxamedka inaa ismaaciil ahaa ibni ibraahiima ismaaciilka ina ibraahim ahaa albukhaariyu ee magaalada bukhaara loo nisbeeyey iyo wa muslim ibnulxajaaj muslimkii ina xajaaj ahaa xajaajkii ibni muslim ina muslim ahaa alqushayriyu ee loo nisbeeyey qabiilada reer qushayra waa qabiila naysaabuura magaalo ahaan loo nisbeeya annaysaabuuriyu ee magaalada naysaabuur loo nisbeeyey faajabtuhu bacdigii waa ajiibay su-aashii uu i weydiiyey bacdigaasu waan ka aqbalayoo waa ka ajiibay faajabtuhu bacdigii waan ajiibay ilaa su'aalii su-aashiisii waan ka ajiibay rajaa'a almanfacati in lagu nacfiyo rajayn aan rajaynaa bihi bilmukhtasari kitaabkaas mukhtasarkaa in lagu nacfiyo anoo rajayna وأسأل الله الله وحن ويديسا أن ينفعنا إنه نقو أنفعه به مقتصر كاس ومن قفنا أوكو أنفعه كتبه قرى قف الله قفكي قرى وصي طابعة وصي نسقية أو سميع أما قفكي دقيستا أوح كتاب كاس مقلا إله إنه كو أنفعه وأغدقه سببكي أرلبه ألا إيه جنبه ألا كو جاري لها إلهي ساسا ويديسنا ow qaraahu ama qofkii akriya ilaahay inuu ku anfacaan weydiisana aw xafidahu qofkii xifdiya ilaahay inuu ku anfacaan weydiisana ow nadara fiihi qofkii kitaabkan fiirfiiriya oo masaa'iliya ka baarta ilaahay inuu ku anfaco ayaan weydiisana waxaan kaloo weydiisaa wa an yajcala ilaahay inuu ka dhigo hu kitaabkan mukhtasarkaa khaalisan mid u barax la liwejhi ilaahay wejigiisa wejiga alkariimi wanaagga badan kitaab aan ujeeddo kale laga lahayn ee ikhlaas iyo ilaahay dartiis loo allifaa ilaahay inuu ka dhigaan weydiisana muujiban mid waajibiya ilaahay inuu ka dhigaan weydiisana lilfawsi in lagu guulaysto ladayhi ilahay agtiisa waxaan ilaahay weydiisaa ilahay inuu ka dhigo kitaab qofka barta ku camal fala sabab ugu noqdo inuu ku guulaysto ilaahay maalinku ag tago imtixaanka inuu ku guulaysto rillada alle ku gaadho jannada alle ku garo carada alle iyo cadaabka allena uga badbaado saas ilahay inuu ka dhigan ilaahay weydiisana wey muujiban mid waajibiye inuu ilaah ka dhigan weydiisaa lilfawsi guul ladayhi alle agtiisa lagu guulaysto fii jannaati naciimi jannooyinka layskugu barwaaqeeya dhexdooda lagula guulaysto innahu allah xasbunaa waa midka nagu filan innahu allah xasbunaa waa midka nagu filan wa nicma waxaana barwaaqo leh alwakiilu mid la tala saarto axad la tala saartana allaah ayaa u nimco leh axad la tala saarto ilaahay baa u nimco leh kitaabu dahaarati dahaaradii kitaabkeedii haadaa maxalu baabu dahaarati dahaarada baabkeedii haadaa maxalu dahaaradii ayuu hormariyey maxaa yeelay waajibaadka waajibaadka diinka bacda tawxiid salaadaa u weyn salaaduna ma ansaxaydo dahaaro la'aan sidaas darteed dahaarada in loo hormariyaa munaasab sidaasay u noqoto sidaasay munaasab u noqoto dahaaradu luqada xaggeeda waa annadaafa waannasaaha waa qofka inuu iska dahiro oo uu iska fogeeyo waxyaalaha wasaqda sharciga xaggiisana dahaarada waxaa la yidhaahdaa ficlu maa yustabaaxu bihi salaa in la sameeyo wax lagu banaysanaa salaada wax salaad lagu banaysto in la sameeyo ama qubays ha ahaado ama ha ahaado weysaqaad ama ha ahaado booraysi ficlu maa yustabaaxu bihi salaa ayaa waxaa la yidhaahdaa dahaara xagga sharciga alxadiiu اlwal xadiidka ugu horeeya haabitu waa mid ka sugnaaday can cumar ibni khadaab saas waa loo xraabi karaa alxadiidu xadiidka alawal ugu horeeyaa haabitun waa mid ka sugnaaday can cumar bni اkhadaab can cumara bni اlkhadaab waxaa kaloo loo xraabi karaa haadaa midkaanu alxadiiu اlwal waa xadiiskii ugu horeeyey rawa lbukhaariyu wa muslimun bukhaariya muslimaa ka wariyeen can cumara bni اlkhadaab radia allaahu canh rawaadaas lagu tacallujiyey waxaa kaloo lagu tacallujin karaa majhuul alxadiiu اlwal xadiiska ugu horeeya marwiyu waxaa laga wariyey can cumara bni اlkhadaab radia allaahu canh laakiin marwiin marka la yidhaha maadaama ism mafcuul yaho ficil majhuula laga keenay nuuc dacfiya in laga fahmayaad mooda nuuc dacfiya oo xadiiskan waxaa la majhuuliyaa marka dacfi ku jiro axaadiistaanuna waa xadiis saxiix ah bukhaariya muslimay ku sugan yihiin sida badan ballanqaadku ballanqaadu oofi doonaao axaadiis bukhaari iyo muslim isku waafaqeen uu keeni doonaa laakiin way jiraan axaadiis aan badnayn oon bukhaari iyo muslim isku waafaqin oo bukhaari keligiis uu wariyey ama muslim keligiis uu wariyey waa ku jiraan waana in sha allahu baraaruji doona marka intaba waa loo ciraabi karaa alxadiiu xadiidkaale war ugu horeeya rawa lbukhaari wa muslimaa ka wariyeen can cumar ibni اkhadaab cumarkiina khadaab ahaa radia allaahu canhu ilaa raabica ka noqdee qaala cumar wuxuu yidhi samictu rasuulallah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala اllahu calayhi wasalam yaquulu xaale uu leeyahay rasuulku inamaa wax kale maahan alacmaalu biniya inamaa wax kale maahan alacmaalu sixatu lacmaali camalyaalka ansixidoodu binniya niyay ahaadeen camalku wuxuu ku ansixi karaa inaad niyaysato haddaadan niyaysan camalkaasu kuu ansixi maa wa fii riwaayatin binniyaat riwaayada waxaa ku soo aroortay niyaad oo jamaca laakiin riwaayadaha badankooda mufradkay ku soo arooreen wa inamaa likulli mri'in wa inamaa wax kale maahan likulli mri'in qof walba waxaa u sugnaaday oo uu helayaa maana waa wuxuu niyaystay faman kaanad qofkay noqoto hijratu haajiridiisa ilallaahi allaah intii kaaya wa rasuuli rasuulkiisa fa hijratu haajiridiisu ilallaahi u ahaatay iyo wa rasuulihi qaacidada carabiyadaha waxay leedahay shardiga iyo jawaabkiisa waa inay kala duunaadaan haddana inay midaysan yihiin aad moodaa faman kaanat hijratu ilallaahi wa rasuulihi fa hijratu ilallaahi wa rasuulihi sidaas darteeda taqdiir ayaa la gelinayaa lagu kala duwayo shardiga iyo jawaabka faman qofkii faman qofkii kaanad ay ahaato hijratu haajiridiisa ilallaahi alla dartiisa iyo wa rasuulihi qasdan xagga ujeeddada wa niyatan xagga niyada qofkay hijradiisu ay tahay ilaalaahi inuu ilaahay u gargaaro rasuulka u gargaaro macnaha diinka ilaahay inuu u gargaaro fa hijratu hijradiisu ilallaahi allay u ahaanay iyo wa rasuulihi hawaaban wa ajran xagga hawaabka iyo ujrada waxay noqonaydaa camal ilaahay dartiisa loo sameeyey waman qofkii kaanad ay noqoto hijratu haajiridiisu ilaa dunyaa adduunyo yusiibuhaa uu helaa aw imra'atin ama haweeney yatasawajuha uu guursanaa fa hijratu qofkaas haajiridiisu ilaa maa kiiyay ahaatay haajara ilayhi ugu soo hijrooday wixii uu soo hijrooday ayaa hijradiisu noqonayda xadiidkan waa xadiis weyn a'immada muslimiinta ee dawaawiinta muslimiinta qoray ee allifayna dhammaan waa ay soo saareen xadiidkan waa ay soo saareen xaafid ibnu xajar alcasqalaani wuxuu yidhi fatxulbaariga markuu xadiidka sharxaya xadiidkan waa la ysku waafaqay sixadiisa a'immada mashhuuriintana dhammaan waa soo saareen marka muwada'a laga reebo muwada'a imaam maalik wuu wahmiyey oo waa ismoodsiiyey yuu yihi qofkii sheegay inuu muwada'a ku sugan yahay takhriijka shaykhaynka ay soo saareen iyo nasaa-i dariiqada maalik ay ka soo saareen marka waa xadiis aada u weyn culummada muslimiintu waxay dhihi jireen kitaab kastoo laalifaa xadiiskan in lagu bilowdaa habboon saasuuna shiiku ugu bilowday kitaabkiisa abu sulaymaan alkhadaabi wuxuu yidhi waxaa habboon qof kastoo kitaab alifaa inuu ku bilowdo xadiiskan maxay u habboon taha baraarujin ardayga lagu baraarujinaayo niyadiisa inuu saxo ilaa ardaygii kitaabka markuu soo fadhiisto qaar ka mida waa iska qaafilinoo wuxuu u fadhiya xataa ma yaqaan waxba ma niyeysan waa qada ayadoo qofka kaleo la fadhiya ajarka dharga arday meesha wuxuu soo fadhiistay aada ogaatid diinka ilaahay nebi moxamed sala allahu calay wasalam dariiqiisii aada ogaatid wixii uu jeclaa aada ogaatid aada samayn buy wixii uu nabcaa aada baratid si aad uga cararto uga fogaato dariiqii ilaah raalliga ka ahaa aada baratid si aad u samaydo dariiqu alla raalliga uusan ka haynoo necabyihiinna aad garatid aad ka fogaatid qofki la alluu dalmaa ajaru ka dherga marka intuu fadhiyo dhan cibaado ku jira mid kale dana kaluu leeyahy ardagaanuuba raba kabaa inuu ka xado kanuuba raba kabaa inuu ka xado asna niyadiisuu leeyahy dembigiisa mid kale waa jaajuusoo dan kaluu fadhiyo mid laakiin kuwaas waxaa ka daran arday waxaa jira iska miskiinoo dadka soo raacay oon waxba niyeysa kaas marka si loo baraarujiyo waa xadiiska lagu bilaabo oo laydha warwar qof walbaa wuxuu leeya wuxuu niyeysto markaasuu baraarugaa markaasuu niyeysana laakiin haddii kitaabka caaqilkiisa lagu qoro markuu kitaabku dhammaaduu ku baraaruga uu le oo iska fadhi jiray waxna ma niyeysan alla waa qab marka si aysan taasu u dhicin waxaa fiican bilowga in lagu sheego qof walba waxaad niyeysataad leedahay inaad ilaahay diladiisa gaarto haddaad niyeysato dadan kale leedahay war waxaad niyeysataad leedahay marka ardaygiyaa lagu baraarujinaya arday walbaaba markaas wuxuu niyeysanayaa ee ilaahay iyo qiyaamo rumaysnaa ilaahay riladiisa inuu ku gaaro kitaabkaas marka si fursadaas aysan ardada u dhaafin waa in lagu bilaabo sidaas ayuu yidhi a'imadii muslimiintaa dhihi jireen uu yidhi weliba abu sulaymaan alkhadaab ibnu mulaqimna sharxiisuu ku sheegay xadiidka saxaabiga wariyey tacriifkiisa iyo siiradiisa wax yaroo ka mid a saxaabiga wariyey waa amiiru lmuminiin abu xafsa amiiru lmuminiin abu xafsa nabiga ugu horreeyaa la yidhi oo yidhi abu xafsa kunyadaas xafsana xagga luqada waa libaaxa magaciisa waxaa la idhahdaa cumar bnu اlkhadaab ibni nufayl ibni cabdilcuza ibni riyaax ibni cabdillaahi ibni qurd ibni razaax ibni cadiy ibni kacab ibni lu'ay ibni khaalib ibni fihri alcadawiy alqurashiy waa quraysh nabiga salى اllahu calayh wasalam iyo asagu xagga nasabka waxay iskaga soo dhacaan kacab ibni lu'ay halkaas iskaga soo dhacaan waxay isku waafaqeen muslimiintu in lagu magacaabo faaruuq maxaa yeelay xaqa iyo baadilka ilaahay ku kala saaray islaamnimadiisii islaamnimadiisiiyana diinku ku kor noqday islaamnimadiisiyaa diinku ku kor noqday wa huwa awalu man sumiya amiiru lmu'miniina cumuuman amiiru lmu'miniin oo caam ah oo mu'miniintoo dhan amiirkoodii ah isagaa ugu horreeyey qof lagu magacaabo abubakar lama dhihi jirin amiir اlmuminiin khaliifatu rasuul lahi ala suli amiiru اlmuminiin cumuuman isagaa ugu horreeyey cumuuman maxaa loo leeyahay khusuusanaa jirta oo waxaa ka horreeya amiirulmuminiin lagu magacaabo cabdullaahi bnu jaxsh laakiin amiirnimo oo khaasay aheedoo labiyo toban nin labiyo toban ama sideed ilaala yar aan nabigu amiir uga dhigay amiirulmuminiina la yidhi markaa mu'miniinta la sheegaya waa sideedana waa labiyo tobanka marka cabdullaahi ibnu jaxshaa ugu horreeyey qof leena amiirulmu'miniin laakiin amiirulmu'miniinnimadiisu khaasay ahe kooxdaasay khaas ku ahayd laakiin amiirulmu'miniin oo caam ah waxaa ugu horreeyey cumar ibnu khadaab cumar ibnu khadaab hooyadiis waxaa la idhaahdaa xantama bintu haashim xantama bintu haashim ibn اlmugiira almaqsuumiya wuxuu yidhi xaafid alxaafid ibn cabdilbari abu camr alxaafid ibn cabdilbar wuxuu yidhi qaara waxay yidhaahdeen xantama bintu hishaam maxay ahayd waxaan soo sheegnay xantama bintu haashim ay ahayd kuwaa qaldayoo waxay yidhaahdeen xantama bintu hishaam markaas maxay noqonaydaa abujahalay la dhalatay oo cumar ibnulkhadaab waxaa abti u ah abujahal saasaa warku noqonaya waa gafayuuhi qofka saasi lama dhalana ilma adeeray ahaayeen gabadhaan abujahal ilma adeeray ahaayeen qaladkaas wuxuu yidhi culummada ku dhacday waxaa ka mid a ibnu qutayba fii macaarifihi waxaana ka horreeyey ibnu manda fi lmacrifa marka waaba ku qaldamo isagu wuxuu yihi hiya uktu abijaal uu yidhi marka waa khalad ma ahan uktu abijaal mana ahan xantama bintu hishaam maahan ee waa xantama bintu haashim saas weeye wuxuu dhashay cumar ibnu اkhadaab caamulfiil saddex iyo toban sano markay ka soo wareegatay caamulfiil waxaa dhashay nabigeena sal اllahu calay wasalam sanadkii maroodiga kacbada lagula duulay oo ilaahay halaagay sanadaas nabigeennaa dhashay sal اlahu alيه wasalam saddex iyo toban sano cumar ka yaraa nabiga sal la waana saddex iyo tobanku ka nolol dambeeyey isku sanaday ku dhinteen lixdan iyo saddex iyo lixdan saddeay ku dhinteen marka intaasuu nolosha uga dambeeyey saddex iyo tobankaasuu ka yara caamulfiil saddex iyo toban sano markay ka soo wareegatay markaasuu dhashay markii nabiga la soo diray lix sano markuu nabigu dadka diinta ugu baaqayey ama shan sano kadib uu islaamay lix sano kadib ama shan sano kadib waxaa islaamnimada uga horreeyey afartan nin iyo koob iyo toban dumar ah ayaa islaamnimada uga horreeyey sababka uu ku islaamay nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam ayaa rabbi beriyey in ilaahay diinka ku xoojiyo labada cumar midku alla jecel yahay cumar ibnu اkhadaab iyo camar ibnu hishaam cumar ibnu اkhadaab iyo camar ibnu hishaam labadooda midkaa jeceshahay ilaahu diinta ku xoojiyo markaasaa cumar ibnu khadaab alla ku xoojiye cumaraa soo islaamay saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan cabdullaahi mascuud inuu yidhi maa zilnaa acizatan mundu aslama cumaru kama aanaan suulin inaan cizo iyo sharaf iyo awood leenahay laga soo bilaabo cumar ibnukhadaab markuu islaamay markaas laga soo bilaabo beecada ayaa lala galay oo khilaafadii muslimiintoo dhanaa lagula mubaayacooday maalinkii abubakar sidiiq uu dhintay oo ahaa maalin talaado ah ee bisha jumaadil aakhir ay ka hartay sideed hijriyaduna ay ahayd toban iyo saddex abubakar sidiiqaana ka dardaarmo oo yidhi aniga haddaan dhinto khaliifka muslimiintu waa cumar ibnu khadaab saas darteeda culammadu waxay yidhaahdaan wanaaggii cumar ka shaqeeyey intuu khaliifka ahaa hawaabka iyo fadiilada abubakare ka mid ta ilaa asagaa meesha soo fadhiisiiye sabab noqday man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila bihaa ilaa ywmi اlqiyaama markuu qabtay khilaafada muslimiinta cadaaladdu dhulka ka buuxiyey wuxuuna noqday cadli iyo siira muslimiintao dhan ay ku faanaan midkii sameeyey ilaahay wuxuu ku furay gacantiisa magaalooyin waaweyn oo baytulmaqdis ay ka mid tahay gacanta muslimiinta inay soo gasho saab isaga u ahaa waxaa ilaahay ku burburiyey labadii dowle ugu waaweynaa gaalada dowladdii reer faris iyo midii reer hub reer faris waaba cirib jirayba waaba cirib gooy waa midda ilaa iyo hadda ka samri laayihiin raafidadu dowladdii reer farisee majuusida dadka caabudi jirtay ee iiraan qolada hadda la leeyahay ahayd asalkoodii qoladaas uu cirib gooy gaalkii dilayna ayagu ah gaalkii cumar dilay isagoo tukanana ayagu ah ayagu ka dhashay dowladdii dadka caabudi jirtay ee ilaahay ku baaba'ashay maqaamul ibraahiimka marka kacbada la dawaafa waad aragteen hadda dhinacaas qoraxdu ka soo baxdo xaggeedu ka xidhaa kacbada kacbada iyo maqaam ibraahiimka dhulla mana u dhaxeeya meeshaas cumaraa dhigay ee kacbada derbigeedu ku dheganaa ilaa waaba dhagixii markii kacbada la dhisaayey dhagixii meesha la dhigay wey oo nebi ibraahim ku istaagay si oo derbigu markuu dheeraaday uu u saarsaaro dhagxaanta jaranjaran dhagixi loo keena wey oo jaranjarada laga dhiganayo markii kacbada uu dhisayey nebi ibraahim iyo nabi ismaaciil derbigii markuu dheeraada dhagaxaan la dhigay meesha maqaam ibraahiimka derbiguu ku dheganaa jiray meeshuu hadda yaalla cumar ibnu khadaabaa dhigay isagaa dhigay cumar masaajidda in nal laga shido iyo faynuus cumara ugu horreeyey isagaa ugu horreeyey salaada taraawiixda markii jamaacada lagu tukanayay taariikhda muslin leeyahay asagaa sameeyey oo taariikhda hijriyada ah midda xuntaoo gaalada milaadiga maya taas waa dambe oo gaalo u adkaatay caalamka ayay dadka ka qaalib noqotay shayaadiina samayda laakiin taariikhda hijriga ah waa asaga cumar waxaa sameeyey oo hijradii ka soo bilaaban qaadigii ugu horreeyey oo la magacaabo laydhaa waa qaadi isagu cumar waa abubakara magacaabay oo qaadi ka dhigay dadka kala xugmiy qaadigii muslimiinta ugu horreeyey waa cumar isagu ahaa markii la tegey madiine oo nabigu salى اllahu calayh wasalama saxaabada labalaba u walaalaynaayey isagii abubakar u walaaleeyey zuhdigiisa iyo manaaqibtiisa lama tiri karo waa caddaa ma madoobayn maariinna ma ahayn ee waa caddaa wuxuu ka mid ahaa dadka muxadaiinta laidhaah muxada waa qof qalbigiisa qayrka lagu rido waa mulham macnaha waa dadka la ilhaamiyo nabigu salى اlahu alay waslam wuxuu hi ummadihii hore waxaa ku badnaa dadka la ilhaamiyo ummaddan hadduuba ku jiro waa cumar ibnu khadaab duuba ku jiro qof mulham ah marka dadka la ilhaamiyo kayrka qalbiga looga ridu ahaa nabigeenna suuban salى اllahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiis bukhaari uu wariyey waladii nafsii biyadihi maa laqiyaka shaydaanu saalikan fejan qadu ilaa salaka fejan hayra fejig ilaahay baan ku dhaaranaa nafsadaydu ay gacantiisa ku jirto shaydaan kulama kulmo isagoo waddo ku socda oo uu ku arkoodoo waddada ku soo socda ilaa waddo kalu qaado xataa kama hor imaan karo waddada cumar ku socdo shayddaanku ma qaado duu arko cumar inuu ku socdo waddadaan shayddaanku waddo kaluu raadsadaa waddadiisaba ma mari karo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam muslimiinta iyo fitnada albaabka u dhaxeeya waa cumar cumaraada ka dhegaystay markaasuu yidhi albaabka ma la furin mise waa la jebina markaasuu yidhi waa la jebina macnaheedu waa maxay waa la dilaa cumarna waa la dila muslim iyo fitna taasa u dhaxayda albaabkii sidii loo jabiyo u jaban yahay fitnadii waagaas bilaabata isaga lagu dilaa weli socay ma joogsaydo ilaa qiyaamo laga gaaro ma joogsaydo shaydaanka ka baqi jiray nabiga salى اlahu calayh wasalam aa janno uga barqaati kacay oo yidhi cumar fi ljanna cumar waa ahlujanno nabigaa yidhi sal اlahu alay raafidada lacanahum ullah waxay leeyihin waa gaal ahlunaar saasay leeyihin saasay leeyihin shiicadu kuwa qolada raafidada saasay leeyihin nabi moxamed wuxuu yidhi salى اlahu alay wasalam cumar fi ljanna cumar waa ahlujanno talooyinun ta bixiyaa qur-aan soo degi jira afar tusaale ka qaado maxaabiistii beder sida loo maamulayo talooyinkuu bixiyeyaa qur-aan ku soo degay oo waafaqsan markii nabiga uu tala baxshay iyo abubakar cumarna tala baxshay taladiisiiyaa qur-aanku ku soo degay si waafaqsan xijaabka tala uu baxshay alla ku soo dejiy oo macnaha taluu baxshay markaasa aayado waafaqsan alla soo dejiyey wey amrada in la xaaraamtinimeeyo talu bax bal ilaahay u bari jira ilaahayow qamrada arrinkeeda noo caddee siduu u lahaaya aayadda suuratulmaa-idda a alla soo dejiye oo qamrada lagu xarimo maqaamu ibraahiimka gadaalkiisa in lagu tukado asagaa tala baxsha nabigu ku yidhi rasuulka allahu halkan baa ku tukati markaasaa ilaahay soo dejiyey watakiduu min maqaami ibraahim musalla aayaadkaa saas ku soo degaya saasaa aayaduu ku soo degi jiray toban sano iyo sanad barkiis uu hayay khilaafada muslimiinta kadibna wuxuu shahaado helay maalin arbacaa oo bisha dilxija ay ka dhiman tahay afar ama saddex ama toddobo waa laysu khilaafay hijriyadu markay ahayd saddex iyo labaatan bishii ugu dambaysay saddex iyo labaatankaasoo bisha dilxija ah asagoo jira sod asagoo jira lixdan iyo saddex sano isagoo jira lixdan iyo saddex sano lixdan iyo afarna la yidhi laakiin sida saxiixa ah waa lixdan iyo saddex sano wiilkii uu dhalay abucabdiraxmaan cabdullaahi bn cumar ibnu lkhadaab korkiisa isagoo madax u saaran yahaa naftu uga dhaco isagaa mayray wiilkii uu dhalayaa mayray isagaa laba maro ku karfaray salaadana waxaa tujiyey lagu tukanayay suhayb ibnu sinaan arruumi qolkii nabigu ku aasnaana waa lagu aaso ilaa iyo hadda nabigu daris leeyi sala allahu calayh wasalam qolkii nabigu ku aasnaa ayaa lagu aasa nin gaala oo addoon ahaa oo uu iska lahaa muqiira ibnu shucba gaalkaasoo la dhihi jiray abululu'a almajuusi abululu'ihii dabcaabudka ahaa kaasaa dilay middi laba dhinac leh uunta soo afeeyu sunka buuxiyey salaada subax markuu dadka tujinayey uu saddex goor ku dhuftay markaasuu yidhi qatalani اlkelb eygii baa idilay eygii ah idhaawacayna lafdigaa ku soo aroray aklamani اlkelb kadibna markay muslimiintii qaba tegeen saddex iyo toban muslimiintii ka miduu ku dhuftay sagaal ka midhuna waa dhiman saddex iyo toban kalu ku dhuftay ku waa baal sumaysan oo meliid la mariyey kuu taabsiyaba waa dhintay markii dambe nin muslim ahaa koofi weyn taqaatu madaxa u gelish meelu aada male marka wuu arkay in la qabanayo isagaa isgowracay lacanahu اllah ilaahay lacnadiisi iyo caradiisiiu aaday marka naartana saasuu ku galo gaalkaasu cumar ibnu khadaab waa la qaaday gurigiisaa la geeyey gurigiisaa la geeyey saddex maalin kadibna ilaahay waa oofsaday cumar ibnu khadaab karaameedkiisa waa weyn awliyada alluu ka mid ahaaye waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mida asagoo khudbaynaya maalin jumcaah uu wuxuu yidhi yaa saariyata aljabal aljabal saddex gooruu ku celshay dadkiyaa isfiiriyey dadkiyaa isfiiriyey hadalka macnihiisu waxay tahay saariyo waa nin ciidanuu diray ciidankaasna wuxuu madax uga dhigay nin magaciisa la ydhaha saariya dagaalay waxay ka galeen magaalooyinka ciraaq magaalo ka mid aho la ydhaha nahawanda nahawanda magaaladaasay dagaal ka galeen gaaladiiyaa markaa xoogaa ka tabar roonaatay markaasay raacdaysatay buuray ag marayeen buurtii ayagoo ag maraya aa qalbiga cumar ilaahay ku riday inuu dhawaaqo oo uu hadalkaas ku dhawaaqo oo uu yidhaahda yaa saariyata aljabal aljabal war saariyow ciidanka buurta salka u geli si dhabarka aysan cadhinku kaaga marin oo hal dhinac u maraan halka dhinac aad kala dagaalamtaan ciidankii ciraaq joogayna waa maqleen dhawaaqa madiine ka yeedhay telefoonna maaha khudbo jimcado mimbarkaa wey buurtii ay salka la galeen cadowgiina waa ka adkaadeen ilaahayna waa u jabsha isagoo khudbada akrinaa uu yidhi yaa saariyata aljabal aljabal dadkiyaa isfiiriyey ma aysan fahmin ujeeddadiisa salaaddii markay dhammaato cali bnu abi daalib ku yidhi maa hada aladii qultaha maa hada aladii qultahu muxuu ahaa hadalka aad ku hadashay yaa saariyata aljabal muxuu ahaa markaasuu yidhi wa samictahu omada maqlay markaasuu yidhi nacam wa kullu ahli اlmasjid aniga keliya iska daaya dadka masjidka jooga dhammaan way maqleen markaasuu yidhi waqaca fii khaladii ana almushrikiina hasamuu ikhwaanana qalbigaygaa waxaa iskaga dhacay oo lagu tuuray mushrikiintii inay walaalaheen ka adkaadeen wa rakibuu aktaafahum oo ay dabada uga dhaceen macnaha inay cayrsadeen ayna marayaan buur ay ag marayaan muslimiintii hadday buurta ka gudbaan waa laga adkaana waa la baabi'ina hadday buurta ku leexdaanna cadoway ka adkaanaya hadalkaas fakaraja minii haada alkalaam firi anaa idhi maaha fakaraja minii haada alkalaam qalbiga inta macnahaasu iiga soo dhacay ah hadalkaasuna afka ka baxa hadde ka warrama maaha waa u jeeday maaha waa maqlaaye soo ma jeedi qalbigaa macnahaasu iiga dhacay hadalkuna afku ka baxa hal bilo kadib ayuu yimid ergegii lasoo diroo bishaaraynayay oo sheegaya maalinkaas saacaddaas inay maqleen codkii buurtana u leexdeen ayagoo ag marayoo dhaafi raba ilaahayna gaaladii uga gargaaray ibnu casaakir ayaa wariyey wuxuu yidhi ibnumulaqin sanadkuna waa fiqaad ruwaadda wariday wa kadaalika ibnu kaiirna waa wariyey albidaaya wanihaaya sanadkuna waa xasan afarkaas aan sheegnay dadka yidhaahda meydka ha la baryo ayaa aad ugu celceliyo waxay yidhaahdeen awliyadu kashfiyay leedahay dadka awliyadaana waxay wax ka arkaan meelo aan dadka kale wax ka arkin cumar ibnu khadaab meeshaasuu ka arkayay kana maqlayay codka jawaabtay culummada ahlusunna waljamaaca shubhadaas uga jawaabeenna waxay tahay koow cumar ibnukhadaab nebi moxameda uga markhaati kacay mulham inuu yahay adiga yaa kaaga markhaati kaca cumar ibnu khadaab inuu mulham yahay nebi maxamed aa sheegay adiga ayaa ku yidhi mulhamaad waa kow tan labaad marka qiyaaska aad uga qiyaasato qofka kale waa qiyaas maca alfaariq tan labaad cumar uma jeedin waa u jeedayna meel dhigayda male waa maqlaayana ma jirto qalbigiisa ilaahay ku riday waa karaamo ilaahay ku karaameeyey muslimiintana alla ugu gargaarayay qalbiga alla ku riday codkiina alla ka soo saaray xataa isagu ma go-aansan inuu hadlo alla ka soo saaray marka waa nuucaas والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد